asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacaano wanaagsan saaxiibayaal halkaani waa reediyo cadaado waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falaqaynta wararka reediyo cadaado oo maalin walba aad ka dhegaysataan reediyo cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcada ah mar kale barqa wanaagsan ayaana habadiidii ka leenahay saaxiibayaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdani ku beegan tahay koo iyo labaatanka bisha afraad abriil labada kun iyo labaatanka qodobada maanta barnaamijka aad ku maqli doontaan dhegaystayaal annaga aan idiin heyno waxaa ka mid ah soomaalida ku xaniban dalka turkiga oo madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka dalbatay in dib dalka loogu soo celiyo barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan maamulka gobolka banaadir oo muqdisho ka buufiyey fayraska koronafirus barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka intuu habada ku jiro kiisaska cudurka covid sagaal iyo toban ee gudaha dalka soomaaliya oo gaartay laba boqol soddon iyo toddoba qof iyo dhimashada siddeed qof oo kale barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo laba ruux oo shacab ah ku dilay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho barnaamijka ayaa idinkugu soo gudbi doonaa saaxiibayaal sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka intuu habada ku jiro xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qeybaha u dambeeya barnaamijkana hadduu allaha weyn oo inoo ogolaadana dhegaystayaal waxaa idinkugu soo gudbi doonaa heestaani gabagabada barnaamijka ayaad maqli doontaan heestaasi barnaamijka maanta waxaa halkan idinkaga timi doona anigoo ah meya ashraaf karaama gorow diyaar garooba saaxiibayaal barnaamijkaasi oo intaasi ka faahfaahsan mar kale iyo mar kale barqa wanaagsan ayaana habayd idiinka leenahay saaxiibadana dhagaysanayo oo barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaadawa ayaan gudagalaynaa waxaana ku bilaabaynaa dhankaasi oo magaalada caasimada ee muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ka bilaabay buufinta fayraska coronavirus boyoodo ay ugu talagaleen maamulka gobolka banaadir in lagu buufiyo caasimadda ayaa xalay sunta looga hortago coronavirus ku daadiyey waddooyinka iyo suuqyada magaalada caasimadda ee muqdisho ujeedka buufinta waxa uu maamulka gobolka banaadir ku sheegay sidii magaalada muqdisho looga hortegi lahaa waxyaabaha ilma aragtada ah ee sababa xanuunka coronavirus inta bandowga caasimada uu saaran yahay howshaasina ay socon doonto agaasimaha caafimaadka dowladda hoose ee xamar iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ahna guddoomiyaha guddiga kahortaga faafidda cudurka coronavirus basma caamir shaketi ayaa sheegtay in fayraska coronavirus uu leeyahay kahortag tillaabo walba oo arrintaasi ku saabsanna ay qaadi doonaan basma ayaa sheegtay in mas-uuliyad ballaaran ay ka wada saaran tahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxayna ku dhiirigelisay in la qaato wacyigelinta iyo ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban oo ah dabada ugu fiican ee looga gaashaaman karo faafidda cudurka coronavirus guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in buufinta ay sii soconayso inta laga soo afjarayo kiisaska cudurka coronavirus sida maalinlaah ugu sii sida maalinlaha lagu soo diiwaangelinayo gudaha magaalada caasimada ee muqdisho cumar firish waxa uu tilmaamay in magaalada muqdisho ay ka mid tahay magaalooyinka kale ee caalamka uuna ka socdo ka hortaga faafidda cudurka coronavirus waxuuna adkeeyay in shacabka soomaaliyeed ay istaagaan howshaasi
gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha kale iyo meediyaha dhammaantiin assalaamu calaykum siraa kadib caawa waxaan ka qayb galay daafurkii buufinta magaalada sida aad ka wada warqabtiin adduunka waxaa saameeyey cudur safmareen ah oo la yidhaahdo covid nineteen cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go-aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in yacnii la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka banaadir oo lagu soo buuxiyey jermis dalayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha allahu tacaala inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka covid nineteen ayay socod ayuu socon doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo wacyigelinta bulshada gaadiidka ambalaansiga ah dadka loo tababaray badbaadinta dadka iyo qaabkii yacni ay ugu sheegi lahaayeen dadka sidii looga hortegi lahaa ama ka hortagga caabuqa covid nineteen dhammaan dadaaladaas socda ayuu qayb ka yahay hawshan buufinta ee caawa la bilaabay waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacaalaa dadaalada faraha badan ee isbarbar socda baralalka ah in insha allahu ujeeddooyinkii laga lahaa oo ah bulsho caafimaad qabta inay banaadir hesho ayaan rajaynaya in lagu gaaro biidni illaah waxaanu soo jeednaahu marka waxay tahay inaan bulshadeenna aan gaarsiino caafimaad qab iyo nabad qab iyo nadaafad intaasaan rabi inaan idhaahdo wabilaa towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullah
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqal magaalada muqdisho oo ka warbixinayay howlo dhowaan laga bilaabay magaalada caasimada ee muqdisho laguna buufinayay fayraska coronavirus magaalada caasimada ee muqdisho waa meesha ugu badan ee laga diiwaangeliyey cudurka coronavirus guud ahaan dalka waxaana saaran bandow dowladda federaalk soomaaliya ee gelisay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho bandowgaasina oo ka bilaabanayo xiliyadii habeenkii labada fiidhnimo kuna eg shanta subaxnimo ama kow iyo tobanka aroornimo barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaa qeybihii ugu horeeyay ku guda jirnaa saaxiibiya rediyo cadaado ayuu si toos ahna idinkaga imaanaya barqa wanaagsan ayaan habadiidiin ka leenahay saaxiib yaal intaan ka bixin wararka covid sagaal iyo toban oo haddee dad badan uu ku saameeyay dhammaan dalalka caalamka haba ugu badnaadaanaya dalalka yurub iyo maraykanka soomaalida ku xaniban dalka turkiga ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka dalabtay inay dib ugu soo celiyaan gudaha dalka soomaaliya maxamed maxmuud maxamed oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee dalka turkiga ayaa ka sheekeeyay dhibaatooyinka lasoo darsay soomaalida ku xaniban dalkaasi kadib markii dalkaasi uu joojiyey duulimaadyada caalamiga ahaa waxa uu sheegay in dad ku dhow saddex boqol oo ruux isugu jira dad caafimaad u aaday turkiga oo danahooda dhammaystay kuwo safar gaaban ku joogay iyo shakhsiyaad usoo gudbi waayay dalalka yurub ay u socdeen dadka kale ee kasoo jeeda wadamada kala duwan waxa uu shaaciyay inay qalidhaan u dirsadeen dalahooda dalalkooda islamarkaana ay jawaab dib u soo celin ay ka heleen dalalkooda waa sida uu hadalka u dhigay barnaamijka falanqeynta wararka rediyo cadaado saaxiibayaal ayaad maqal dhagaysanaysay rediyo cadaado ayuu si toosaana idinkaga imaanayaa intaanan ka bixin wararka coronavirus kiisas cusub ayaa laga diiwaangeliyey gudaha magaalada caasimada ee muqdisho waxaana lagu soo waramayaa in kiisaskaasi ay gaareen laba boqol soddon iyo toddoba qof wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalay sheegtay in kiisaska dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ee soomaaliya uu sii kordhay kadib markii ay soo baxeen natiijada baarista lagu sameeyey ku dhowaad boqol ruux war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa lagu sheegay in xalay keliya la diiwaangeliyay toddobaatan iyo saddex qof oo kiis cusub ah oo ay qaadeen dadkaasi xanuunka coronavirus iyo dhimashada hal ruux oo ka dhigaysa guud ahaan dalka inay ku geeriyoodeen siddeed ruux baaris ay samaysay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in ilaa iyo hadda natiijada baaristooda halka shakhsiyaad kalena ay ku karantiila yihiin caasimadda iyo gobollada dalka ee soomaaliya tixda wasaaradda kiisaska ugu dambeeyey ayaa ahaa guud ahaan dadka la baaray waxaa cudurkani laga helay toddobaatan iyo saddex ruux oo kale ah lab ama dhanka ragga konton iyo kow qof dhadiga ama dumarka labaiyo labaatan qof bogsashada cudurkaasi ka bogsaday hal ruux dhimashada hal ruux kale tirada guud waa laba boqol soddon iyo toddoba ruux wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa xalay sheegtay in isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadire qayb ka mida oo ay sheegeen in loo adeegsan doono ka hortaga cudurka coronavirus maadaama kiisaska dadka uu haleelay ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambeysa barnaamijka falaqeynta wararka rediyo cadaado ayaan qaybihii dhexe ku guda jirnaa saaxiibaya markaan waxaan aadaynaa saaxiib yaal dhankaasi magaalada muqdisho ayaan dib ugu laabanaynaa askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa laba qof oo shacab ah ku dilay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho wararka ka imaanaya degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in degmadaasi xalay fiidkii lagu dilay laba ruux oo shacab ah sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta dilka ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta rasaaska uu askariga furay ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo shacab ah sababta uu askariga dilka uu geystay ayaa lagu sheegay muran soo kala dhexgalay isaga iyo dadka shacabka ah uu halkaasi ku dilay askarigii dilka geystay ayaa falka kadib goobta iskaga baxsaday waxaana halkaasi howlgallo ka bilaabay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya oo goobta ka qaaday meydka labadii ruux meydkii labadii ruux lagu dilay degmada kaxda ee gobolka banaadira dadka deegaanka ayaa sheegay inay aad uga argagaxeen dilkii ka dhacay degmada kaxda oo ka mid ah degmooyinka ugu nabdoon magaalada caasimada ee muqdisho laamaha ammaanka soomaaliya iyo maamulka degmada kaxda weli kama hadlin dilkii xalay ka dhacay degmadaasi oo uu geystay askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya barnaamijka falqeynta wararka rediyo cadaado ayaan qaybihii ugu dambeeyey isla soo gaarnay saaxiibayaal xilligan oo kale waxaa idiin soo gudbi jirnay xubintii aad ku xiisaha badneed ee kalamaan ay idinkala dhexbaxo idinkee saaxiibada kalamaan
dadkeenna xanuunka dawiya nabad waarta allow ugu doori warnamiya warkaas wara ka dambeeya oo dhegansada nin daar ku jira daruur ma arke eleen xaalay roob kibaada'aye armadeeyow anigu roob ma arkina ileen xaalay reer kiwaala raare miyaad uga jeedtaa cabdulla wixii xali roob daahay ma arkin miya warnimaya warkii hore war soo dhaaf yaa aroob wan maa ku hertiye warasgadangadiirahaye weji maa far lagu meyray war hanala waalanine kalamaan waa tiilahay cilmi baarisaan samayno koroonan ka warramaynaaye daawidii korooniga laa helay mahayaadda w h o waa ku raacday waredha maxaad la waalataan horta guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed ayaa maanta kalamaan su'aal soo weydiiyey arbisinkow ar haddii warqad maxkamadda sare ka socota timida geedkii kalamaan maha nuguma kala wadiinoohe cabdullaw qofku gu horreeya la xeray adigu wa guddoomiyaan hataba kalamaan marka tirsanaana ay ogaaw meelku guroy waana
arooda aniga kalamaan qofna kama salaamin weligey arfaanay aniga wariyanahay kalamaan lukuma lihiye maxkamaddama waxaa laga yidhi bismillaah kooxda kalamaan waxaa lagu eedaynayaa inay u gafeen oo ay dulmiyeen cudurka korona waxba ha kala yaacina maxkamaddu tii shuuta maahe war way iska beendidaysaan maxkamadaa laydin wadaa idinma dhihine guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf waa gebiyey su'aal buuna idin soo weyddiiyey hayeh maxkamaday ii wad sheekada wuxuu yidhi ka sii weynay wiilkee cid karoona yahay k nn warkoodiiyo kalamaan bal weydii kariimow allahayow kelidii addoommaha kii uunka keenee cidi aanay kabinow korreeyow raxmaanow kelidii sawaarow midka kadabka gooyee raaxada kaxeeyow kelidaa ku tuugne koofid iyo karoona ifka nagu kadeedee aduu naga kor qaado naga kaafi eebbow aryaadhaha anigu guddoomiyaha waxaan dhihi lahay kalamaan cilmi baarista ay samaysay waxay ku sheegtay dadka owlaaya rag iyo dumar in raggu badan yahay laakiin karoone mahow ka yimid ununku mana sheegin mana naqaan mugga guddoomiyow haddaba karoone aqoontiis ununka maxkamad ha nugu geynin cabdulla naga booti miya war arrintaa waxba isku daalinina roobkii xalay koonfuru ka yimid aryaadhaha waqooyi iyo koonfur mahow rabaha ka yimaadeen roob xalay kaaba amxaara dis kuma dhihin war karoona markuu abwaanguuro weydiinayay meeshuu ka yimid wuxuu yidhi ma ku dhalatay shiinaha mise way ku keeneen hooyadaa kabaabki iyo kibilligii ma dubataa aabbaha korowga iyo eeyaha ma karin jiray qunfaacloo cadaabiyow adduunkii kadeedda iyo asalkaagu waa kuma marka guddoomiyaha maxkamadda sare jawaabta karoona haiska suga kalamaan uma haysee war waxaa la yidhi karoona meeshuu ka yimid kow dhakhtarkii ogaadoo shiinayska ahaa dawladda shiina waxay tidhi kama hadli kartid yaa taasu caburin ahaahee takhtarka lagu sameeyey kadibna dhakhtarkii asagaa u dhintaa layidhi xanuunkii war iyooba aburiyena lanla aburiyo inoo dhimada waa in diidi kora muddo kadib markii shiina cudurkii ku faafana madaxweynaha shiinaha qabrigii dhakhtarku tagaa layidhi wuxuuna yidhi haddaan markii koowaad taladaadii qaadan lahayn waxa maanta dhacay ma dhici lahayn shallay waa shay xaaraanahaa la yidhi langorasha gaaban qabri gargaar weydiisadee waa leeri ditoore cudurkoo toddoba qof maraya ayaad noo digtuu yidhi annaguna adigaan kuu dignay annagoo ku handadayna toddobadii qofooda xanuunka qabtana toddobaatan kunay gaartay marka maanta adigoo dhintay aan raalligelin ku weydiisanaynaa madaxweynaha shiinaha nin taladu ka habowday iga dheh war dhakhtarkaas waxaa la dhihi jiray lin wing yang shiinuhuna waxay u bixiyeen doctor corona karoonaa tiriye fayrusna haddii loogu daro takhtarkaas waxuu ka faa'iidaa waa hee dhintee war soomaalidu qofka nooloo talada toosan kama qaataan markuu dhintana sida shiinahaasay xabaasha ugu garaabaan aryaadhaha hadda warkaan adaldalaysina magaga badan inyiiska dhaaftiin guddoomiye maxkamadda sare ma nacafiyay mase waa naga raaracaa waaga war maxkamad wax ma xafiseen waa xukuntaa anigu waxaan idin dhihi lahaa caysaantii ma siiya good madax shabeelleefta maada geedi baa galay
warwar mahaysaan guddoomiyihii degmada shibis xilkii waa laga xayuubiyey xabsigana waa loo taxaabay xanyuub ma laga siiye horta roobkii halya hafiisiya ka tasalay nin kastoo sallaan dheer u baxa siiga shaaxigiiye suldana wow halis ninkay rag isa seegaan war waxaa la yidhi guddoomiyahaas ayaantaan gurigaa ka qabya ahaa oo wax ururiskiisaa batay war ninkaasi ma ninka boonada samaystaa war shacabka degmadu wuxuu ku wareeri isku soo dardara asagoo gurigii dhismihiisa weli u dhammaanin maa xilkii laga qaadayne aryaadhaha waxaan maqli jira nin xil qaaday eed qaadyeey hoy hoy haddaanna waxaan maqlaa nin daad qaaday xunbaa cuskaayey iska jir war may hor langaray ha neefkii gaasdiyay mareerlo dhowa iliisa langadigi guddoomiyaal degma aha iska jarahe war guddoomiyaha cumar finish anigu waxaan u sheegayaa tallaabtan uu qaado dadku waa soo dhoweeyeen laakiin kuwo kalaa jiroo keligii maaha kuwii leeji qaato waraa guddoomiyaha iyo guddoomiyaasha ha isku dirinina war sidii shacabka degmada shibis cabashadooda ugu jawaabay guddoomiye cumar finish haddii dawladda cabashada dadweynaha sidaas ugu jawaabi laheyd dalka waa toosi lahaa ho madaasa nabad inoola nagada fadheemaan lijaade aryaadhaha xaad u daalaysin geeridi galbeed laga sheego gondahaaga ka fiiriyaa hore loo yidhi maxaa gondaha ka fiiraya ma guddoomiyaa tahay war anigu waxaan maqli jiray dalka sidii lindhisawdaya dowladdii mariili walma dhisaane warabelay hayde war war ma haysiine dalka sidii liindhisawdayaan ku xasuustay lafta gareentuu dhigay waa la yaabay xilka muu iska casilay war ma nabadii nololou ku booday mukhtaar roobow ha la deeya miyuu yidhi war daaqaduu mukhtaar ka booda miyuu u furay sir maa fakatay waraadaha warka naga suga madaxweynaha koonfur galbeed hal sanuu shaqaynayey halkii sanuu inkiray baarlamaankan ku fila huu yidhi baarlamaanka war waxaan maqli jiray gal dad liqe ul baa laysaga dayaa marka damacaanu arrinta nabad iyo nolol ayay hordhac u tahay warna miyaa oday reer mudug ee waxti ka hormayla ereeye adeer meeqaa sanaa jirta yaa la eri sagaashan iyo koowdii meelahaas baa soddon sano baan jiray yaa eri madaase la eri iminka toddobaatanka aga waa cagaagaysiyaan u malaynaya mayaska jarika saasana war waxaas maa lisu tiriyaa qalalaasihii habadihii baanu ku dhex jirnay ma waxaasaa lisu tariya marka mayn la jeede qalalaasadu isku jiryaa lafta garangantiryaasana xali roobka gubada ayaa koohay waryaa
eebbaagoo ilmaan soo arkay adoogoor waa tahay aan maqli jira warnimayo qoriga madfaca waxaa ku lamaansan qori yaroo yoolbaar la yidhaaho kaas yaraa xabada laga ridaa meeshay ku dhaceen markii la ogaado ayaa madfaca la ridaa markay lafta gareen waa yoolbaarkii ma- nabad iyo nolol oo kaali baarlamaankan la facahay waa tiixaaf laga diidaye marka lafta garaan maxaa loo ogolaaday hadday timir lafka jirin war maanta waxay ku beegan tahay maalintoo u furmi lahay kalfadhiga baarlamaanka madaxweynuhuna khudbadu ka jeedi lahay soo maaha war adiguba khayrnaad iska dhigi lahada ka bax warka war cabdikuus xildhibaan maahe nabadgeliye war warkaan naga dhex gelinne labadii guddoomiyena waxay ku go'doonsan yihiin dalka turkiga kii saddexaad mee war gurigiisuu ku goodoonsan yahay war guddoomiye ku-xigeenkii akhlaabiyadda baarlamaanka mudane muudey aawe war ninkaasi nairobi uu ku xayiran yahay war maalin kooba mogonya ku taabta ahay dadka dheelayaana idooja isku jirana noo dhaafa arooda aaweyna abshir bukhaarine mudugou ku xayiran yahay oo kaalaya goormaa dadkana la kala xayiray arooda waxaan maqli jiray kadhuboodoy koofacad goormaa la kala fafaniinaynay war intuu baarlamaanku kala xayiran yahay nabadii nololna waa xayirnaanee soo maaha yaa nabadee nolol hay ku xayiraataa hadda anayba luga fidsatay warnimiya qoladu nabadii noolalilaye karoon horta dadka dhibsideen iyoona reer boqornimi ka gaadeen shirkiiga dawatii layfka lagaga qayb galaye maxaa kalfadhiga baarlamaanka online loogu qaban waaye warnimayow cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlayay arrinta baarlamaanka wuxuu yidhi xilligii uu dhammaan rabay muddoxileedkii dowladdii carta lagu soo dhisay madaxweyne cabdiqaasimna uu maarayn waayey kala guurkii hawshii waxaa la wareegay ra-iisul wasaare xasan abshir oo ka qayb galay shirkii holdoreed waxaana shirka hagayay igad xilligii madaxweyne cabdulaahi yuusufna maaraynta kala guurkii awood wareejinta ra-iisul wasaare hurcadde ayaa la wareegay qaramada midoobey ayaana shirka gacanta ku haysay markii uu madaxweyne shariifna uu maarayn waayey kala guurkii awood wareejinta kambaala ayaa laisla tegey hawshii kala guurka waxaa la wareegay un-ka mahiigaana hogaaminayey madaxweyne xasan shiikhna tanaasulkaasna wuxuu ku badbaadiyey in dalka dibaddiis la isla aado marka hadda wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo laba wadda midkood ayaa u furan inuu tanaasul la yimaado ama faragelin iyo in dalka dibaddiisa la tago uu u diyaar garoobo war cabdiraxmaan cabdishakuur khayre xilkaa lagu wareejiyey miyuu ka wadaa ra-iisul wasaare khayre waxaa u furan buu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur inuu qayb ka noqdo kala guurka dalka sidii xasan abshir iyo nuurcadde haddiise uu muddo kordhinta uu qayb ka noqdo xisaabta ha ku darsado in madaxiisa lagu heshiin doono sidii kambaala akon aryaadhaha cabdiraxmaan cabdishakuur cajaladda ka dhex warramaysa xoog badana war laanki ra'iisul wasaare masmadwiini tooti oo fadoo haaya war war ma haysaane maanta wariyaashii waa bannaan baxeen aroo waaba yaabay umulmaay ku jireengne wariyaa haqdhoor wariyaa haqdhoora ka booraeena waa cambaaraynayna ama ku soo dhammaystireen war warkaan naga dhex gelinine waxay yidhaahdeen wariye abuuje la yidhaahdo wuxuu xidhan yahay afartan iyo shan casho ilaa hadda wuxuu xidhan yahayna lama oga waxayna yidhaahdeen hadduu dembi leeyahay maxkamada la hor keeno haddii uusan wax dembi lahayna xorriyaddiisa ha la siiyo war abuuja caasimadda nigeria soomalians goormaa la soo raray agoonusama waysan ahayn kuwa adoogoor dhintay war madawiinaga ballanqaajay adaaladda saheema kajmid hayne intee aroo war abuuje wariyaha waa lagu naanaysaaye maxamed cabdiwahaab nuura la yidhaah hooyadiis iyo aabbihiisna bannaanbaxa goobjoogay ka ahaayeen anigu waxaan odhan lahaa qof aan maxkamad la geyn in layska haystaa sharci maaha allaa hurdaa ku jirtaa labaati afar sa'a ka badan may haayo kor markoor naari ugu dambaysna afartan iyo siyeed sa'a uwan naari hata afartan iyo afar hamin iyo afartan iyo afar maalmoodaa hirinya hagshay heloy war turkigu waxay xidhaynaan la yidhi dhammaan warbaahintii sacuudiga waxayna uga aargudanayeen sacuudiga oo hore u xidhay dhammaan warbaahintii turkiga war jamaalka shuuqi miyay isku haystaan weli maya waa toka biltoka war guddoomiyihii hore taabit cabdi maxamed wuxuu yidhi muwaadin kasta isaga ayaa mas-uuliyadda taariikhdiisa dambe waxa lagu qoraya xumaan iyo samaan mas-uul ka ah maanta ayaadna fursaddeeda haysataane ha noqonin masiiba ka macaashe war ka dhegahada langna manbaahana ayla hadalaayihe ha noqon heeryadiisa cune ma waadan maqli jirina war guddoomiyaha xisbigii ribootarda buu la hadlay war taabis xisbigiisa waa yeel ma loo waaye war xisbiga taabin yuu cali axmed jalaqsanaa ugu weyn warnimayo anigu waxaan ka shakiyey in weriya siciid shinwaa uu coronavirus dalka warkeena keenay aniguna cabdiguusa waxaan ka baqaa inaad kalmaankeed warnimayo waxaa la yidhi jacayl for bontifive haddaan lagu soo dhisayn xisbina lagu qaybsanayn isteed goboleed miyay lamaana iscaashaqaa xiriir ku samayn karaan yartaanu dabaaldegoon hilowga ku doortay ay taageerada ha iska lumin muddadii laynoo qabtiyo maandhaydkii qoysaska oo hortaa lagu kala tegiyo xeerhoosaadkana ha jebin ballamihii meherka iyo bajadka arooska nagu golaha shacabku hor yaal ogow xildhibaanaduna kor bay naga eegayaan wakhtigu waa gebangabee waxaad ballan qaaday shalay adoo fulinyuu dhammaan run baa kugu soo xusheeya axdigii meel hawga dhici war waxa qofkaasi nagula hadlayo dad waaweynaan nahay ma iska dhegaysanaysiin araa warkaas waa warkii xamar yaare xalwa xaraar lahayn war hunno hankaagii aniga weye buu yidhi warlaanka muwaarada ka dhaha hadalo haya ma in liyaabtan isin
maanta dhan waa hadlaysana maxaa iskugu dagaalaysa anaa kala jooga anaa kala jooga wartanina waa kala jooga war dagaalka joojiya
aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada kalmaan ayay kuwaasi ahayn saaxiibayaal guud ahaan waxaa jeclahay inaan intaasi kusoo afmiro barnaamijkii falanqeynta wararka rediyo cadeedo oo halkan idinkaga tabinaya anigoo ah me ashraf karaama barnaamijkani mid kale oo ka qurux badan intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iyo heestii wariyaha xaqdhoor allow dalkeenna nabad nooga yeer
adduunyada warkiiyo wacaalka haye waagii faryaba warsidaha keen wixii soo kordhiyo siduu yahay wadcigu adduunyada warkiiyo wacaalka haye waagii baryaba warsidaha keen wixii soo kordhiyo siduu yahay wadcigu awdhimi waxbana wariyaa sacdee idan waajibku u waday bulshada awdhimi waxbana wariyaa sacdee wadado hawdooda warmaha